haatan waxaad kusoo dhowaataan barnaamijkii aad galab waliba oo arbaca aad sugi jirteen ee dhaqanka iyo hiddaha waa kan qoraaga axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o e da waana qaybtii lixaad waayihii iyo sheekooyinkii garaad wiilwaal dhegaystayaal madahayga sheekooyinka la yaab kale ee wiilwaal loo saariyo kuwooda ugu caansan waxaa ka mid ah tan ay soomaalidu u taqaan dibiga naase adag waa sheeko ay maahmaahi ka hadhay isla markaana inoo iftiimin karaysa siduu mar walba badbaadada naftiisa isha ugu hayn jiray iyo guud ahaan gacantii birta ahayd ee uu ku maamuli jiray dadkii uu u tali jiray waxaa la yidhi wiilwaal waxaa la walaal ahayd gabar yar oo ay iskubah ahaayeen xigaalada kale oo idilna uu ka soo dhowaysan jiray mar walba isaga ayay la socon jirtay isaga ayay xoolaha la dhaqaalayn jirtay gaar ahaan intii aanu dhuubka boqortooyo hanaan ee garaadnimada aan loogu dhawaaqin haddii uu reeraha dhex joogo iyo haddii uu bulsho lo-aadda ku maqan yahayba isaga ayay gacanyaro u ahaydoo isaga ayaa agihiisa lagu arki jiray waxay arrini sidaas ahaataba waagii dambe ayay gabadhii kortay tuur bay muddoba lahayde maalintii dambe ayay tidcatayoo ka wiratay waxay noqotay gashaanti guurgal ah oo sugaysa ninkii ay timahaas u furfuri lahayd waxay soo baxday inan qurux dumar lagu wada kuunyey iyo bocor aan indhaha laga qaadi karin xilligii la xodxodan lahaa oo guurkeeda ay barbaarta u tartami lahayd ayay gaadhay sida gabdhaha la ayniga ah ee ay isku filka yihiin ayay waxay u bislaatay ragga gayaankeeda ah maalintii ay ka dhex dooran lahayd kii ay oolidiisa noqon lahayd dabadeedna ay carruurta isu dhali lahaayeen hase ahaatee taasi siday filaysay uma ay dhicin gabdhaha waalkeeda ah halka habeen iyo dharaarba ay barbaartu ag dhooban tahay iyada midkoodna kuma soo hambaaso iyada cidina xodxodo uguma timaado waxaana jiray sabab maangal ah oo iyada iyo dhallinyaradii u soo hawoon lahayd kala fogaysay oo yaa beer iyo wadna leh oo ku dhici karay in wiilwaal walaashii uu ku soo dhiirrado yaa isaga oo xodxodadoona inta golihiisa isa soo taaga gabadha soo hawaysan karay nin waliba warmaha wiilwaal intuu ka baqay ayuu walaashiisna ka maarmay kana fogaaday wuxuu barbaar waliba door biday inuu xidid kala yeesho oo reero kale uu xila ka doonto ina ragsa ma quustee wiil baa isa soo kilkilay wiil baa soo badheeray wiil baa ku tashaday rag oo idili gabadhaa uu ka maagay inuu isagu isku biimeeyo mararka ay keligee tahay intuu ilbaadsado ayuu dhagaha ugu shubaa sheekooyin ay dhab u rabto oo isaga mooyee aan weligeed cid kale kula soo dhiiran lo-oley bay ahaayeene inta badan lo-da dhexdeeda ayuu kula kulmaa kadib markuu hubsado inaan walaalkeed carriga ka dhoweyn waxay haasaawaanba ugu dambaystii waxay labadoodii ku guulaysteen mid waliba inuu midka kale is-ogolaysiiyo la isna aamino ha yeeshee waxay mugdi iyo dhuumasho ku kulmaanba waxaa la gaaray wixii ay muddaba isu sheegayeen markii ay ka dhabayn lahaayeen waxaa la gaaray markii ay yeelan lahaayeen aqal ay nin iyo ooridii ka yihiinoo ay qoys ku noqdaan waxaase ka murugtay riyadaas macaanka badan tabtii ay ku rumayn lahaayeen mar waxay ku tashadeen barbaarku inuu wiilwaal toos ugu tago oo af muggii uu gabadha ku weydiisto mar labaadna waxay isla heleen wiilwaal inay u daldaayaan oo degaankoodaba ka cararaan dabadeedna ay dhul shisheeye isku guursadaan sidii ay midba mar u faranqaynayeen ayay ugu dambaystii waxay istuseen in labadaa talaba ay maankooda ka saaraan ayna iska iloobaan waxaa u caddaatay inaan midina suuragal u noqon karayn maxaa yeelay waa mare waxaa hubaal ah inanka guurdoonka ah inaan naftu in badan ku sii jirayn hadduu geesinimo iska dayo oo inta wiilwaal hor fadhiisto uu walaashii ka doono wuxuu u qaadan lahaa inanku inuu isaga isla soo simaayo markaasna kurka ayuu hor dhigi lahaa dhinaca kale wiilka iyo gabadhuba waxay garan waayeen geyigan uu ninku baarqabka ka yahay dhul aan ahayn oo intay isku guursadaan ay kaga nabadgeli karaan kuna dhaqmi karaan si alla si ay waxyeelaan ayaa laga madoobeeyey ilaa haddana sheekadoodu waa qarsoodi oo labadooda unbay ku eg tahay cid kale oo la ogi ma jirto cid kale oo ay arrimahooda kala tashadaanna lama arko maxaa yeelay waxay ka baqayeen haddii la ogaado inuu weelwaal maqlo dabadeedna uu qorshahooda dhexda ka kala jebiyo haddii uusan dilinba ugu dambaystii waxaa tala keentay gabadhii oo jacayl darani uu ka sayid caleeyey dhowr cisho oo isku xigta ayay barbaarkii waxay ka dhaadhicinaysay walaalkeed wiilwaal oo ifka saaran inaan guurkoodu sina meel mar u noqon karin markaas buu ku yidhi ma waxaad u jeedaa inaynu iska sugno inta uu ka dhimanayo markaabay ku jawaabtay maya maya dhimashadiisa ma sugi karayno inankiibaa inta su'aal kale ku celiya ku yidhi maxaynu haddaba yeellaa dabadeedna iyada oo aan la gaban ayay ku tiri waa in la dilaa oo weliba aad adigu gacantaada ku dishaa mar keliya ayuu gabadhii ku dhaygagay oo isaga oo aan isogeyn waxa uu la soo booday dil ah wiilwaal dilbaa yaa beer iyo wadnara oo ku dhaca yaa sadagnaan ka heli kara markaas bay tiri hoy nin baa alla kaa dhigay walaalkay goorta uu degan yahay haddii aan kuu sheego soo ma dili karaysid wuxuu ku jawaabay oo heedheh miyaa lagu maray yaaba arkay wiilwaal oo dagan miyaad imalgaysaa waxay tidhi aniga ayaa arkay oo aqaan goorta uu degan yahaye adigu nin ma tahay kolkaas buu isaga oo aan ku qanacsanayn talada ay soo jeedinayso waxa uu weydiiyey oo waa goorma goorta uu degan yahay waxay ku jawaabtay waa fiidkii xilliga ay lodayadu golaha u soo hoyato ee si uu u liso uu weelka u qaato badanaa isaga oo hubkiisa dagaalka gacanta bidix ku wada haysta ayuu lodana midda midige ku lisaa waxay ku soo gebagabaysay arrintuusa bar walba sidaas ma aha waxaa lodayada ku jira sac tood ah xoog badan daddil ah si loo maaraana ay dhib tahay sacaas oo lagu magacaabo naasa adag wuxuu ku irmaan yahay oo lagu maaraa dibi uu dhalay oo isna itaal biiran ah sida hooyadiisna aan wax qaban kara ay jirin haddaba marka uu sacaa lisaayo oo keliya ayuu hubka oo dhan meel iska dhigaa waana marka keliya ee uu degan yahay adiguna aad dili karaysid sidee haddaba taladaas iyada ah uu inankii kaga jawaabay maxaase xigi doona bal wax dhowr dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa ha inoo jooga waa inuu toddobaadka inagu soo fool leh iyo dhammaystirka sheekada dibiga naasa adag hadduu eebba idmo